أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka doornimo qodobadaan idinku gahenana waxaa ka mid ah qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee wilaayada gado howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay bakool iyo shabeellada hoose taliyaha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayladhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale heshiis cusub la galay dowladda masar xilli uu booqasho ku tegay magaalada qaahira khasaaraha uu geysanayo dabka ka socda magaalada los angeles ee dalka maraykanka ayaa sii korortay iyadoona dabku uu sii fidayo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmada buulafulaay ee wilaayada bay wilaayada gado ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gado
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee wilaayada gado warkaa iyo war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay bakool iyo shabeellada hoose waxaa inoo haya walaalka xaaris cabdulqaadir howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada baled xaawo ayaa lala beegsaday saraakiil oo askar murtadiin ah waxaa qaraxaas ku dhintay hal askari halkay ku dhaawacmeen islamarkaanu dhaawacooda garaab yahay saddex askari oo ay ku jiraan gudoomiye ku-xigeenka baled xaawo sidoo kalena xildhibaan hore cabdifataax nuur mataan iyo hanti dhowraha degmadaasi dhanka kale wilaayada baay waxaa xog dheeraada laga helayaa qarax shalay askarta xabashida etoobiya lagula beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada beedhabo qaraxaasi waxaa ku baktiyey afar askari oo kufaarta xabashada etoobiya halka dhaawacana uu yahay askari kale oo etoobiyaan ah sidoo kale isla wilaayada baay waxaa mujaahidiintu ay xalay weerar qaraxa ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray inkastoon la caymin xaddi ahaan inta uu leegyahay dhanka wilaayada bakool waxaa ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada ceelbarde oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmada janaale iyo deegaanka ambareeso ee hoostaga degmada baraawe sidoo kale isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen maliishaad murtadiin oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeda dhanka deegaanka buufow waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah howlgallada ka kala dhacay wilaayaadka gado bakool baay iyo shabeellada hoose ee imaanaya xilligii sida towxiidka ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecada dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya maasanid xaaris taliyaha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayladhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka wadaan deegaano dhaca duleedka degmooyinka buulaburde iyo halgan ayna ku dileen tobanaan maleeshiyaad murtadiin ah ayay saraakiil ka tirsan kooxda ridada waxay qireen khasaaraha soo gaaray maleeshiyaadkeeda sambaloolsha oo ah taliyaha sirdoonka ashhadalla dirirka ah ee kooxda ridada ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ka dagaalamaya bariga hiiraan ay ku daaleen weerarada uga imaanaya ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoo maleeshiyaad fara badan kula hadlayay duleedka buulaburde burda ayuu sheegay in dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta uu wakhti dheer qaatay islamarkaana uu dhankooda ku adkaaday murtadsan baloolshe ayaa carabaabay in dhowr deegaan oo murtadiintu uga sugan yihiin bariga hiiraan uu booqday islamarkaana uu kusoo arkay boqolaal maleeshiyaad curyaamin ah iyo xabaalo lagu aasay maleeshiyaad ka tirsan macaawisleyda oo mujaahidiintu ay dagaalada ku dileen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in murtadiintu ay galeen dagaal aan qorsheysneyn kadibna lagu jebiyey wuxuuna dhaliilay qaab dagaaleedka maleeshiyaadka macaawisleyda oo mujaahidiintuhu ay si aad ah u naafeeyeen aad iyo aadaan uga warqabnaa inaad muddo is hor fadhiseen ood isku daasheen goob kastoon tago naafaan ku arkaa godadaan ku arkaa meeshaanna marka dad qoqoban oo qaybsanna ma guulaystaan mana xuroobaan sharafna ma yeeshaan laakiin dagaal daba dheeraaday oo lagu dhiigbaxaayo oo wakhtigu dhammaanayn aan la aqoonin waa laga fiican yahay Ee, sa- ee, inaanan caatifiyiin aan noqon oo aanan si fudud dagaalka aanan ku gelin kooxda riddada soomaaliya ayaa ka cabanaysa in dagaalka ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maleeshiyaadkeeda lagu dhiigbixiyey islamarkaana uu wakhtigu kusii dhammaanayo labadii isbuuc ee lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen duleedyada bula burde ayaa khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka cadowga mactared cabdiqani madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale heshiis cusub la galay dowladda masar xilli uu booqasho ku tegay magaalada qaahira xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaas noo haya wafdi uu hogaaminayey xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa gaaray magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar gurguurta ayaa kulan la qaatay murtad siisii madaxweynaha masar iyadoo warbaahinta masar ay sheegtay in labada dhinac arrimo badan ay ka wada hadleen heshiisna ay wada gaareen bayaan ka soo baxay xafiiska gurguurta ayaa lagu sheegay in xasan sheikh uu heshiisyo horle la galay masar kuwaasoo isugu jira heshiisyo iskaashi iyo kuwo amni sidoo kale labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo dhanka dhaqaalaha iyo socdaalka waxayna isku afgarteen in la xoojiyo xiriirka labada dal warbaahinta dalka masar ayaa sheegtay in siisii uu qalinka ku duugo heshiis dhinaca amniga ah oo ay masar la gashay kooxda riddada kaas oo ah in masar dhanka militariga ay ka taageerto kooxda riddada soomaaliya dowladda masar ayaa heshiis amni horay oo la gashay kooxda riddada soomaaliya taasoo keentay in masar laba jeer hub ka soo dejisa muqdisho oo ay ku wareejisa kooxda riddada soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in heshiiskan xasan gurguurta uu la galay masar uu yimid kadib markii uu dhowaan heshiisyo dhowr ah la soo galay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed taasoo si weyn ay oga carootay dowladda masar keentayna in gurguurta uu dejiyo carada masar uuna heshiiska la galo mahadsanid abuxasaan khasaaraha uu geysanayo dabka ka socda magaalada los angeles ee dalka mareykanka ayaa sii korartay iyadoona dabku uu sii fidayo nuur cali warsami abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya sannadkii labada kun sideed iyo tobankii mid ka mid ah shirkadaha soo saara filimada fuxshiga ee uga caansan dalka maraykanka ayaa xayeysiis u samaysay dukumentari cusub oo ay ballan qaaday inay soo saari doonto sannadka labada kun koo iyo labaatanka filimkaas wuxuu ku saabsanaa dab aan noociisa oo kale horay aan loo arag oo ku dhufanaya gobolka californiya kadibna ay si adag oo xirfad leh u daminayaan ciidanka dabdemiska shirkadda ayaa si aad ah u xayeysiisay ciidanka dabdemiska maraykanka oo ay ku sheegtay kuwo iyagoo kale aan hore loo arag sanadkii labada kun iyo labaatankii maraykanka waxaa ka dilaacay cudurkii sufmareenka ahaa ee covid sagaal iyo toban oo galaaftay nolosha wax ka badan hal milyan oo ruux oo amerikaan ah wuxuu ahaa dukumentari khiyaali ah balse khiyaaligii ayaa run noqday sannado kadib oo dab sufmareen ah ayaa horaantii bishan ku dhuftay california allah ayaa qadaray in musiibada ugu daran ay ka dhacdo xaafadda fuxshiga ee pacific balisade oo ay ku taalla xarunta ugu weyn ee shirkadda hollywood halkan ayay ka bilaabanaysaa qisadii khiyaaliga ahayd ee isku beddeshay jaxiimada dunida shan iyo labaatankii bishii disembar ee lasoo dhaafay xilli gaaladu ay u dabaaldegayeen waxay ugu yeereen ciidda krismaska ayaa duleedka magaalada los angeles lagu arkay walxo iftiimaya balse dadku si aad ah uguma baraarugin waxayna sii wateen qafladooda ilaa laga soo gaaray toddobadii bisha janaayo kolkaasoo dab xogan uu qabsaday taagaga buuraha ee magaalada ku hareeraysan dabka ayaa sidii uu u soo socday wuxuu soo iqtixaamay xaafadaha ugu caansan magaalada los angeles waxaaba la mooday inuu si gaar ah u beegsanayay dhismayaasha qaaliga ah ee ay degan yihiin dadka mujrimiinta hantida leh wuxuu burburiyey daarihii caanka ahaa iyo shirkadihii waaweynaa los angeles oo ah magaalada labaad ee waddanka ugu weyn ayna ku yaaleen daaraha ugu qaalisan ayaa isku beddeshay mid burbur saaxiib u ah bilowgii dabka ayay ciidamada dabdemiska isku dayeen inay xakameeyaan dabka balse dabaysha loogu magac daray santa ana ayaa dabkii basiin kusii shubtay wuxuuna gaaray heer la damin waayo duufaanta dabka wadata waxay dhulka la sintay in ka badan lix iyo toban kun oo guri iyadoo galaafatay nolosha soddon ruux balse saraakiisha dabdemiska ayaa aaminsan in dhimashadu intaa ay ka badan tahay welin raqi ruux lahayn boqolaal ruux lix iyo toban maalmood kadib bilaabashadii dabka ayaa lasoo warinayaa dabaylo dab ah oo ku soo biray dabka californiya horey uga kacay arrinkaa oo sii xoojinaya xaddiga musiibada rabaaniga ah ee ku dhufatay gobolkan saraakiisha gurmadka ayaa sheegaya in dadka badan soddon kun oo ruux laga daadguriyey hareeraha los angeles si aysan ula kulmin khatar hor leh waxaa la arkayey dabka oo holcinaya dhowr tuulo oo ku dhow magaalada los angeles in ka badan siddeed kun oo ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyey californiya sidoo kale dowladda mexico ayaa soo dirtay ciidamo dabdemis ah balse waxaasoo idil waxba kama tirin deminta dabka shalay waxaa la iclaamiyey inuu gubtay madaarka caalamiga ah ee los angeles oo ka mid ah garoommada ugu waaweyn ee dalka maraykanka uguna qaalisan sanduuqa magaalada ayaa xaqiijiyey in qaybaha ugu muhiimsan ee madaarka ay gubteen diyaarad nooca xamuulka ah oo aad u weyn ayaa ku dhex gubatay madaarka waxaana la arkayey holac ka baxaya diyaaradda iyo qaybta kaydka shidaalka diyaaradaha oo dabku gebi ahaanba baabi'iyey dhulkaymo ah oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada los angeles ayaa rajabeel ku riday ragga dabka demiya kadib markii dabeesha santa ana ay dab xoogan ka geysatay saraakiisha saadaasha hawada ayaa sheegaya in dabka uu ka dhashay jafaafka daran ee californiya ku dhuftay buulasha shimbiraha ayuu dabku ka kacayaa kadibna wuxuu qabsanayaa geedaha ilaa marka dambe kaymaha oo idil ay gubtaan iyana waxay sii tuurayaan hirar naar ah kuwaasoo magaalooyinka soo gaaraya mid ka mid ah dadka gaalada amerikaanka ah oo indhihiisa ku arkay xaddiga dabku ku socdo ayaa musiibada los angeles ku sifeeyey jaxiimada dunida
This is my sister's house. We're trying to protect it at all costs. As you can see, everything's burned. This house is burned. This house just started. That house burned. The house right here burned. These two, not yet. The houses behind burned.
halkani waa xaafadda altadena We can't even turn waa the kan hose gurigii on.
walaashay Understandable.
waxaan Humans isku like us.
dayaynaa inaan badbaadino wax 911 walbaha nagu powerless right qaadata now.
eh Obviously, all their resources are being used elsewhere.
sidaad arki karto wax walba halkana waa ay ku gubteen They're just all gurigani over.
waa uu gubtay gurigan hadda ayuu dabku qabsaday gurigan kale isna waa uu gubtay guryahan gadaasheeda ka muuqda waa ay wada gubteen biyo ma jiraan lambarkii booliska ee sagaal hal hal ee la wici jira ma shaqaynayo halkani waa naarta dunida halkani waa jaxiimada adduunyada wax laga qaban karana ma leh
There's no water pressure. We can't even turn on the hose for understandable reasons, I guess. 911 is powerless right now. Obviously, all their resources are being used elsewhere. This is just hell on earth. It's just hell on earth. There's only so much you could do. We emptied the house just in case.
warbixinadii ugu dambeeyey ee laga helay californiya waxay muujinayaan in dabka uu soo laba kacliyey islamarkaana uu geysanayo burbur iyo halaag hor leh in ka badan afar boqol oo diyaaradaha debdemiska ayaa howlgalka debdeminta ka qayb qaatay balse waxtarkooda ayaa aad u yaraaday sababo la xiriira xaddiga dabka oo nuuciisa kole aan taariikhda soo marin gudaha maraykanka dabku wuxuu sababay khasaare maaliyadeed oo baaxad leh waxaana basbeelay shirkado hoteelo iyo kumnaan kun oo gaadiid qaali ah arrinkaa oo khasaaraha maaliyadeed ka sare marinaysa laba boqol toddobaatan iyo shan bilyan oo dollar gelinkii dambe ee maalintii arbacadii dabka ayaa ku fiday masaafo dhan toban iyo shan mayl wuxuuna sababay in loo dhowaan waayo harada kistayiig oo ahayd meesha ay biyaha ka qaataan diyaaradaha dabdemiska qiic iyo uuro madow ayaana cirka isku shareeray duuliyaasha diyaaradaha ayaa ka sheeganaya inaysan si wanaagsan wax u arkin arrinkaa oo wiiqaya howlaha dabdemiska ee lagu doonayo in lagu bakhtiyo dabka sida xuuliga ah ku sii faafaya arrinka kale oo halisteeda leh ayaa ah diyaaradaha dabdemiska oo adeegsanaya maadooyin kiimika halis gelinaya bay'ada culimada deegaanka ayaa sheegay in adeegsiga maadada fosfaad ammonium ay khatar weyn ku tahay dhulka sida dhirta iyo duurjoogta islamarkaana ay dhalin karto musiibo raagta oo saamaynteeda laga dareemi doono gobolka saliibiga donald trump oo ka hadlay dabkan ayaa dhaleecayn culus u jeediyey guddoomiyaha californiya oo uu ku sheegay nin khayru mas-uul ah oo aan kasii baaraan degin musiibada wuxuu soo hadal qaaday in adeegsiga biyaha badda ay halis ku tahay kalluunka iyo noolaha badda gunteeda ku dhaqan Well, it's very sad because I've been trying to get Gavin Newsom to allow water to come. You'd have tremendous water up there. They send it out to the Pacific because they're trying to protect a tiny little fish, which is in other areas, by the way, called the smelt.
xaqiiqdii waa arrin si aad ah looga murugoodo sababtoo ah anigu waxaan guddoomiyaha gobolka california gavin newsom kula taliyey inuu adeegsado biyaha faraha badan ee uu heli karo waxaana ku idhi waxaad haysataa biyo kugu filan oo aan ka ahayn kuwa badda basifiga waxay isku dayayeen inay ilaaliyaan kalluun yar oo badda ku jira islamarkaasna ay biyaha qaataan runtii waxay ahayd arrin fadeexad ah sababtoo ah biyo ku filan uguma jirin harooyinka loogu talagalay biyaha dabdamiska annagu waxaan isku dayaynaa in arrinkan oo kale mar kale uusan dhicin wax sabab ahna looma hayo arrinkan oo kale biyo badan ayaa la heli karaa jiilaal daranna ma jiro markaas ayay diyaaradaha dabdamiska u dirayaan badda waxani waa wax waali ah oo aanan marnaba la aqbali karin And for the sake of a smelt, they have no water. They had no water in the fire hydrants today in Los Angeles. It was a terrible thing. And we're going to get that done. It's going to finally be done. I got it done from the federal side, and uh, he didn't want to sign it, but it's not going to happen again like that.
khubarada ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ka digay in isbuuca soo socda uu noqon doono mid halis ah oo buuraha los angeles ku hareeraysan ay soo tufi doonaan hirar dab ah waddo dherarkeedu yahay konton kilomitir oo muhiimna u ahayd soo daadguraynta qalabka dabdemiska ayuu dab ku xiray sida uu sheegayo madaxa booliska gobolka california guddoomiyaha gobolka ayaa iska fogeeyey eedeymaha uga yimi donald trump ee ah in la adeegsaday maadooyin wax u dhimaya deegaanka wuxuuna sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta bay'ada
كاليفورنيا تقود الأمة في مجال حماية البيئة أنا لن أتخلى عن ذلك californiya waa midda qarankeena ku hogaaminaysa ilaalinta bay-ada arrinkaas kuma xadgudbayno oo waan dhowraynaa waxa keliya ah ee aanan aqbalayn waa in gurmadka dabdamiska ah uu dib u dhaco wax yar oo dib u dhac ah ayaa halis gelinaya nolosha dadka oo idil sidaad aragteen goobaha burburay waxaa ka mid ah guryaha dadka iskuullada kiniisadaha isbitaalada iyo dhammaanba kaabayaashii magaalada los angeles الشيء الوحيد الذي لن أستسلم له هو التأخير التأخير هو إهمال لحياة الناس tirkoobkii ugu dambeeyey ee soo baxay ayaa sheegaya in dad ka badan lix dhibic shan milyan oo qof ay halis ugu jiraan dabka waxayna korontadu ka go'day in ka badan toddobaatan iyo toddoba kun oo guri waxaana aad u adag in dib loo soo celiyo adeega korontada los angeles iyo deegaanada ku heeran madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa khudbadiisii ugu horreysay oo uu ujeediyey markii uu xilka la wareegay wuxuu sheegay in dabka california uu isaga taxaddi weyn ku yahay isagoo maamulkii bayden ku eedeeyey inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka trump wuxuu ka dardaaruweriyey suurtagalnimada inay dib u soo laabato bilicdii magaalada los angeles wuxuu sheegay inaysan suurtagal ahayn in dadkii lahaa guryaha qaaliga ah ay dib u dhistaan sababo la xiriira dhaqaale xumada waddanka ka jirta isagoo muujiyey siduu uga walaaxsan yahay burburka aan waxba laga qaban karin ee magaaladaasi gaaray wuxuu carabka ku adkeeyey in magaaladii ugu nolosha qaalisanayd ameerika ay basbeeshay oo aan rajo laga qabin in wakhti dhow ay ku soo laabato sidii ay horey u ahayd All the other problems, they were not happy. And it's going to be very interesting to see whether or not they're going to build or whether somebody else is going to build and, and build a much lesser home. These were the most expensive homes outside of Palm Beach County. I see a list outside of Palm Beach.
dadku ma ahan kuwa faraxsan lama hubo inay dib u dhisan doonaan guryihii ka gubtay ama in dad kale ay dhisan doonaan guryaha baaba'ay waxaa laga yaabaa inay dhisan doonaan guryo ka yaryar kuwii hore ee basbeelay dhismayaasha burburay waxay ahaayeen guryaha ugu qaalisan caalamka marka laga soo tago xeebta balam biij waxay ahaayeen guryaha ugu qaalisan adduunka anigu uma malaynayo in dad badani ay ku laaban doonaan los angeles oo ay dib u dhis ku samayn doonaan dadka qaarkoodna ma rabaan inay ku laabtaan meel guryo aad u hooseeya laga dhisayo guri ayaa la dhisayaa mid kale oo deriskaaga ahna guri ayuu dhisanayaan dadku ma rabaan meel noocaas oo kale ah waxayla tahay intani dhibaato weyn ay ku noqonayso nidaamka canshuurta guddoomiyaha gobolka wuu fahmayaa waxaan ka hadlayo waxaa kaloo aan rabaa in dadku arrintan ay maqlaan marka aad ahayd guddoomiye gobol oo aad lumiso kumanaan dad ah oo aad u taajirsanaa oo lacago badan oo canshuuro ah bixinayay soo mas-uuliyad darro ma ahan
And the governors know exactly what I'm talking, and I'd like to hear anybody talk about that. But if you're the governor of a state and you, lo- you lost thousands of very rich people that were paying a lot of taxes.
dowladda silmiyadda maraykanka oo ku duushay waddamada caalamka islaamka islamarkaana burburisay magaalooyin boqolaal kun muslimiin ahna xasuuqday ayaa wajahaysa ciqaab rabaani ah oo dunida lagu tusay mahadsaned abushiiba maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmada buulafalay ee wilaayada bay warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan dowradan waxay qayb ka tahay dowraad maalmihii ugu dambeeyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin uu u qabanaya dhammaan goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada buulafullaay ee deegaanada ku dhow waxaana markan la gaaray doorka ardayda wax ka barata macadka imaam asakhaawi faraciisa degmada buulafullaay iyadoona arday badan ay ka faa'iidaysteen dowradan oo muddo dhowr maalin a socotay ardayda dowrada loo qabtay waxay isugu jireen laba qaybood qayb waa arday caadi ah oo shan maalin oo xiriir ah dhigata madarasada qaybta kalena waa macallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada buulafullaay kuwaasoo iyagana maalmaha khamiista iyo jamcaha macad ka dhigto labada dhinacba dowrada waa loo qabtay oo ay ka wada faa'iidaysteen idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay halka ay ka socotay dowradan waxaana mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay dowradan socotay muddada saddexda maalinna waxaan ku horumarnay ardayda dhigata shanta maalin macadka sakhaawi ee degmada buulafullaay waxayna ka warbixinayeen dowrada ay qaateen iyagoona dhanka kale u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin cishiro badan ka qaadanay mayba kumad ah culuumul qiraa'ada kumad ah mayba kole kumad ah atawxiid caqiidi kumad ah muhiimadda dhalinyaranimada leta kumad ah cishiro badan eed yeed muhiim anga eed ning anfaa naftaan walku bedeli doonaan aan islahaya ka qaadan ha eed yeedan kamaad nagaan maadaama duuri muhiim ah nafsadayn anfacday anti dib ning anfac doont gobiroyta dirhugni baan anfacday yatan dib ning anfac doont unang malayan ning qobadan eed yeedan kamaad nagaan maybalena didaalkin didaalka sii dara jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum alena dowladuna qaadani may qabanqaabiday walaalaha mujaahidiinta ayaa ha qabanqaabiyeen maktabka dawada ha galgaaliyeen markan waxyaala ay ku hadlaaseen may horta dowlad magaaji maadada koowaadka mariyoy dowlad may dharaayay dowlatul qimam liasxaabi alhimam waxyaalaha ay ka qaadani nama haytay muxaadar iwaan sheeyey innahum fityatun aamanuu birabbihim muxaadar kale iwaan sheeyeena qawaacidu liimaan muxaadar kale ciwaan sheeyey azuhd waraqaa'ig muxaadar kale ciwaan sheeyey dowru shabaab fi jihaadi alacdaa muxaadar kale ciwaan sheeyey alakhlaaq xamalat alqur'aan muxaadarooyinkaasi iyo walbadan ka qaadani insha allah wada khayr badan laka faa'idi markan muddo sida beri ee socdi markan dowladdaas asaalshahay dhanka kale macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo iyagana labada maalin ee khamiista iyo jimcaha dhigta macadka ayaa iyagana ka faa'iidaystay dowladan waana kuwan iyagoo ka warbixinaya magacaygu waa cabdulaahi isxaaq maxamed oona ka mid ah macalimiinta magaalada buulafulaay gaar ahaan madrasada hadda aan macalinka ka ahay waa mucaad ibnu jabal dowladda magaceed waxaa weeyaan dowratulqimam liasxaabi alhimam dowladu waxyaalaha aan ku qaadanay xisooyinka waxaa ka mid ahaa mahaaraatu alqira'a waalkitaaba ee waxyaalaha aan ka faa'iidaysanay oo aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah sifaat almucalim annaajix macalimka naajixiga sifooyinkiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay ayaan ka qaadanay waxyaalaha kale oo aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah kayfa yu-addi almucallimu amaanatahu mucalimka see buu u gudan karaa amaanada dushiisa saaran waxyaalaha dowladda aan ku qaadanay waxaa ka mid ah oo aada muhiimku iyadana dowru lmucalim fi lislaami almujtamac waxyaalaha aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah maadada ah alwalaau walbaraa oo sheekhu uu noo jeedinaya jazaahu allahu khayra aljazaa anoo ah magacii maxamed cali oo ka mid ay macalimiina degmada buulafullaay oo kana howl kalay madrasatu ibnu mascuud ee ka taada degmada buulafullaay oo ka mid ay haddana ardayda macadka assakhaawi lilqiraa'aati waalijaazaat fii madiinati buulafullaay kolley runtii maalmaha kun waxnu socdayaa dooro runtii doorada wakhtigeedna waa koobnay uu wakhtiga kooban dartiisa haddana wixii meesha un ka qaadana runii aada iyo aad ayaa wahwiin u aheeyeen kitaabka ilaahay subxaana watacaala qaabka loo ilaali lahay mawaadiicda kolley macalimiinta qaar baa sii sheegeen wixii laka qaado runtii markaa duruustaas aada ayaa u faa-iidna may baa qaadanay duuro leeraw dowratulqimam liasxaabi alhimam yaana qaadani duruus fara badan oo tan hadib maalinka ba usi sheegay ee iyaa ka qaadani faa'iido badan kula kulani جزاكم الله خيرا لنا دعوة حركة مجاهدين على الشباب يعني انقبتي دنبيش الله دافع رون دكي إلهي كعنفعي كعمل فلي كدغا ما أمودو ديرسي الله نوالا نيو دورون إيدا والبدن لكفائدي كلي والبدن أنو مقناي الحمد لله هدم جون أرنين إيدا كفرحن يا يا الحمد لله كفائني dowladan sidaa horey u sheegnay waxay qayb ka tahay dowra taxane ah oo maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin ay u qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada buulo fullaay iyo deegaanada ku dhow mahadsanid abu xasaan wilaayada gadow ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gadow casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqee wilaayada islaamiga gedo ayaa waxay wilaayada diyadhignoola u kala qaaday beelaha wagardhac iyo beesha reer garaad oo ka mid ah beelaha dega wilaayada diidan dhignoolka ayaa waxaa la guddoonsiiyey beesha reer garaad oo nin ka dhashay dhaawac lagu gaarsiiyey magaalada ceel waaq kaas oo uu gaarsiiyey nin ka dhashay beesha wagardhac odayaasha iyo waalidiinta labada beelood oo munaasabadda ku kala wareegayay diyada dhiignoolka ah ayaa goobta ka hadlay sidaad hadda arkaysaanba geelaan meesha tuuran oo hadda muuqanayo waxaa loo xukumay ninka la yidhaahdo bacla waxaana lagu xukumay cabdi xasan iyadoo ay xukuntay maxkamad islaamiga kitaabka ilaahay shareecadana lagu xukumay annagoo ku qanacsanoo qoraal ahna aan ku bixinay waxaan ku wareejinaynaa geela isaga ah qofkii xaqa lahaa iyo wilaayada anigoo nabadoonkii wagardhaceed ah oo geelaas keenay aniga iyo beeshaydii iyo odayaashaydii annoo isla soconno innala ka wareejiyo walaalkaasna uu qaato geeluna uu yahay afar iyo labaatan saddeed waa uurey saddeedna waa shan jiryaal saddeedna waa afar jiryaal siduu ahaana aan ku keennay innagoo maaragtaa xaqbaxayno in geelaas isaga nala ka wareejiyo walaalkiina uu qaato waxaana ku wareejinaynaa nabadoonkii sheegaraad geelaas isaga in maaragta ay gadoomaan xaqooda ay u qaataan naga qaataan wilaayada ay gadoonsiisa sidaas ayaan u keennay geelaas oo ninkaas loo xukumay oo ninkii loogu xukumay qabiilkiisiiba ay keeneen cayntiisii geelaas sifihiisii siduu ahaa saddexdii qaybood ahaaba waa lagala wareegay anoo odaygiisii ah iyaguna waa mahadsan yihiin way xaqdhexeen xaqii lagu lahaa oo ninkaas loogu xukumay oo ay keeneen waa ku mahadsan yihiin walaayada gobol iyo degmada ah ee fulisay waa ilaahay baa mahadda waa u mahadcelinaynaa maxkamadaas islaamka ah ay xukuntay oo qaaday ninkii ahaa loo keenay adoo odagiisa waa la wareegnay waana ku mahadsantihiin anigoo maxamed sheekh xasan cilmi bacli ee geeli afar iyo labaatanka ahaa oo ninkii wagardhacyada cabdi xasanaa laigu xukumay wagardhac waa isiisay waana qaata xarakada ilaa heer gobol ilaa heer degmaan igu wareejisay iyo wagardhac sidii uu haabaan u qaat waana la isiiye geeli xarakadaana igu wareejisay qabiilkii kalena waa igu wareejiyey maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa shareecada ku kala saaraa beelaha iyo guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid casaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh